faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxameddee cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani reediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic reediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
wanaagsan halkan reediyo cidaada waxaad kusoo dhawaataan warka duur qodobada maanta aad maqli doontaan waxaa u daroon maamulka jubbaland oo sheegay in al-shabaab ay burburiyeen qararkii celinaya biyaha webiyada juba iyo shabeelle si ay u dhacdo fatahaad horleh dowladda federaalka soomaaliya oo sheegtay in ka shaqay doonto badqabka saxufiyiinta ka howlgala waddanka gaar ahaan magaalada caasimada ee muqdisho dowladda federaalka soomaaliya oo sheegtay in muddo kooban ay joojisay dagaalkii ay kula jirta dagaalamayaasha al-shabaab ciidamada amniga jubbaland iyo kuwa xoogga dalka oo isgarabsanay howlgalla maanta ka wada xaafadaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose jubbaland maamulka somalilan oo sheegay inay ka hortageen socdaalkii madaxweynaha puntland siciid cabdulahadiin uu ku tegay qaybo ka mida gobolka sanaaga somalilan cabsi la xiriirta saansaanta duufaanta ku soo wajahan xeebaha maamulka puntland oo maanta laga dareemayo xeebaha baargaal ee puntland maamulka magaalada hobyo ee gobolka mudug oo lagu eedeeyay in lunsadeen doonyo loogu talagalay shacabka degmadaasi qarax khasaare geysta oo dad barakacad ah maanta loola aatay degmada qoryoolo ee gobolka shabeellaha hoose intaasaad maqasheen waxay ahaan qodobada ugu dooku ron warka habeen reediyo cadaado goor udiya goroba warkaas uu intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duur wanaagsan waa duur sabdida taarada ku asdaysan tahay labada bisha koobitanaad ee nofembar sannada labaatan toban iyo sagaal imagii haatan kusoo dhawaada warkii oo dhan maamulka jubbaland ayaa sheegay in al-shabaab ay burburiyeen qararka celinaya biyaha webiyada jubba iyo shabeelle si ay u dhacdo fatahaad horleh maamulka jubbaland ayaa walackii u xoogan ka muujinaya shacabka ku nool deegaano ka tirsan maamulka jubbaland gaar ahaan gobolka jubbada hoose iyo qaybo ka mida gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya wasiirka xuganka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka jubbaland cabdiraxmaan maxamed xuseen oo la hadla raadiyaha hadaado ayaa walaackii ugu xooganaa ka muujinaya dadka ku nool deegaano ka tirsan maamulka jubbaland wasiirka xuganka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka jubbaland ayaa sheegay in al-shabaab ay sameeyeen in burburiyaan gebiyada ilaaliya biyaha deegaanada jubbaland uu ka mara webiyada jubba iyo webiga shabeelle wasiirka xogeenka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka jubbaland ayaa sheegay deegaanada ay maraan webiyada jubba iyo shabeelle ee ka taliyaan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa sheegeen shacabka ay ku wargeliyeen inaysan dhisan karin gebiyada ay burburiyeen ee celiya biyaha webiyadaasi wuxuuna sheegay in shacabka ku nool deegaanadaasi ay walackii xoogan hadda uu soo foo saaray wallaahi waa adag tahay awlow kuwii dowladda la joogay baaba dhibaatadaasay ku dhacaysaa kuwa asagoo awalbacadu ku hargaysa haddana masiibadan haddana qaban karo oo suurtagal ah unbaa la qabanaya inkastoo qolyaha nabadiisa aysan ogoleen dadka in la caawiyo oo dadka qaar ay ku leeyihiin kanaalada biyaha fatahaya in la xiraha taabeera ay ka diideen baa jirta laleeyahay marka haddana waa un wixii un la samayn kara la sameeya telefoon loo diryahay qof wax loo mariyaa ganacsada wixii la samayn kara unbaa la sameeya haa saas dadka waxay leeyihiin shacabka ee kanaalada qaar baa ayaga waxay u yihiin difaac oo ay ama ku dhuumaadaystaan ama ay difaac ka dhigtaan qaar waxay leeyihiin dadka beeraleyda ah markay ka waayaan ee wixii ay dadka ka baadahayeen markay ka waayaan dadka ay ka waayaan kanaalka ay ku furaan Een, shaakiladaas waa maaragtay waa dad oo ee arxan laawayaalaho ee dadka dhibaatooyinkaas waa aad uga cabaaraya wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka jubbaland cabdiraxmaan maxamed xuseen oo sii hadlayay ayaa shacabka deegnada jubbaland ugu baaqay inay iska ilaaliyaan dhagarta al-shabaab iyo sidoo kale dhibaatada ay ka geysanayaan qeybo kamida gobolka jubbada hoose iyo gobolka godo ee koonfurta soomaaliya wuxuu sheegay maamulka jubbaland arrintaasi wax badan ay ka qaban doonaan islamarkaasna al-shabaab ay ka saari doonaan goobaha biyaha ay ka fureen ee gobolka jubbada hoose iyo sidoo kale qeybo kamida gobolka gadow ee koonfurta soomaaliya arrinta gaarsiinaya guud ahaan ummadda soomaaliyeed waxaa waaye horta inay codsiso ilaahayna u toobad keento si aan oga baxno dhibaatada iyo maaragtay iyo mashaakilada mar walba Ee, mid walba midda kale ee kasii xanuun badan tahay oo marna fatahaada leh marna abaarta leh marna dhibaatada shacabka ay ku hayaan leh si aan oga baxno goortana anagoo iscafino guud ahaan soomaaliya Ee, ilaahayna loo toobad keeno taasoo soo faraya waxaa kaloo faraya ee isku tashiga inuu muhiim yahay in la raaco talooyinka dadka ee ee arrimahaas wax ka qabadka leh ku habboon ama mas-uuliyad ha noqdeena ama dad mataala ha noqdeena talooyinkooda in la raaco soomaalida waxyaabaha ee badbeliga waxaa ka mid ah maqal la-aan qof walba inuu iska qurnaado ayaa ka mid ah marka si maldhibka loo yareeyo in la la raaco talooyinka dadka aan is leenahay ama dalka mas-uuliyiinta ima ka dabeesha joogaan ka yihiin ama waa timitaala wix bay aqoon u leeyihiin ama ee waaba waxay keeni karaan in la yidhaahdo war waxaa dhici karta fatahaada inta fatahaada imaane ka hor talaban ha la sameeyo dadka soomaaliyeed waxaa kaloo muhiim u ah inay isku dugnaadaan isku tashin ay sameeyaan isula gargaaran oo dhexmaan kartaa deegaano badan oo ka tirsan maamulka jubbaland ayaa hadda waxaa ka jira fatahaad ay sameynayaan webiyada jubba iyo shabeelle ee mara qeybo ka mida deegaanada jubbaland gaar ahaan gobolka jubbada hoose ee jubbaland iyo sidoo kale qeybo ga- iyo sidoo kale qeybo ka mida gobolka gadow ee koonfurta soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay inay ka shaqayn doonto badqabka suxuufiyiinta ka howlgala gudaha waddanka gaar ahaan muqdisho waxaa maantay magaalada caasimadda ee muqdisho lagu qabtay munaasabad lagu xusaya maalinta caalamiga ah ee dhammaynta la xisaab la-aanta xadgudubyada loo geysanayo wariyaasha oo maanta oo kale labada bisha noofembar laga xuso caalamka oo dhan munaasabadaas oo soo agaasimay hay-adda warbaahinta soomaaliyeed ee sooma ayaa waxaa ka qayb galay madax ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya sida wasiirka wasaaradda warafinta dhaqanka dalxiiska dowladda federaalka soomaaliya madaxda jaamacadda dalka xubno ka socda ururada bulshada rayidka qorayaal soomaaliyeed madax iyo wariyaal ka socotay xarumaha warbaahineed ee ka howlgala magaalada caasimadda ah ee muqdisho wasiirka wasaaradda arwafinta wasiirka wasaaradda arwafinta dhaqanka dalxiiska dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdi xayir maariy oo khudbad ka jeeshay kulankaasi ayaa sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ka go-an tahay badqaybka saxafiga islamarkaasna dowladda federaalka soomaaliya ay xil gooniya iska saari doonta sida loo ilaalin lahaa badqaybka wariyaasha ka howlgala magaalada caasimadda ah muqdisho iyo guud ahaan waddanka wasiirka wasaaradda warfinta dhaqanka dalxiiska dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdi xayir maariic waxa uu sheegay inaysan jirin wax dhibaato ah oo wariyaasha ka howlgala muqdisho ay kala kulmeen dowladda federaalka soomaaliya islamarkaasna dowladda ay ka shaqay doonto badqabka wariyaasha ka howlgala magaalada caasimadda ah ee muqdisho maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay labada noofembar laba kun sagaal iyo toban waxay ku beegan tahay maalin adduweynaha iyo bahda warbaahinta iyo ururadoodu ay ku qiimeeyaan dembiyada laga galo wariyaha iyo warbaahinta xortaa iyo qaabka dowladuhu uga hortagaan ama ula xisaabtamaan ciddii ku xadgudubta inkastoo soomaaliya weli tahay waddan dhib ka soo gaadho wariyaha ama ka soo gaari karo maadaama ay ka howlgasho argagixisada caalamiga ah dhinaca kalena aanay weli adkayn hirgelinta amarka iyo kala dambaynta maadaama soomaaliya ay tahay waddan ka soo kabanaya burbur dowladnimo xukunkuna aanu weli si baahsan uga hawl si baahsan oo siman aanu dalka oo dhan isugu xidhnayn maadaama ay jiraan maamul goboleedyo haddana siyaasadda dowladda soomaaliya waxaa weeye in la cirib tiro immunitiga ama ku-xadgudubka wariyaha iyo dhammaan dembiyada kale ee ka dhankaa wariyaha iyo warbaahinta xorta ah waxaanu samaynay dhammaan shuruucdii hay-adihii iyo xeerarkii xaqiijin lahaa hadafkaas iyo siyaasadda dowladda soomaaliya ee ciribtirka ku xadgudubka xisaabtan la-aanta ah ee wariyaha iyo warbaahinta annagoo kaashanayna ururada ay ku midaysan yihiin wariyaasha soomaaliyeed warbaahin iyo warbaahinta xorta ah ururada bulshada rayidka ah ee dalka waxaanu dhisnay guddi qaran ee badqabka wariyaha national coordination committee for safety of journalists somali journalists iyadoo soomaaliya noqotay wadankii ugu horreeyey ee east africa ee guddigaa dhisa wasaaradda warfaafintu waxay xidhiidh dhow oo wada shaqayneed la leedahay wariyayaasha soomaaliyeed iyo ururadooda waxay xoojisaa oo horumarisaa xidhiidhka wada shaqayneed ee ka dhexeeya iyo iska warqab ee ka dhexeeya hay-adaha dowladda sida booliska iyo garsoorka iyo ururada iyo wariyayaasha waxayna diyaar u tahay inay hogaamiso dadaalkaas soomaaliya looga cidhibtirayo ku-xadgudubka wariyaha xisaabtan la-aanta ah ugu dambayntii waxaan jecelahay inaan halkan marka ugu horeysa uga hambaliyeeyo wasaaradda hawsha ay qabatay iyo wariyayaasha ururadooda oo sida aan sheegay ku guulaystay inay inay siyaasad ahaan hormuud u noqdaan geeska africa inay sameeyaan system ciribtira immunity-ga waxaan tacsi u dirayaa dhammaan wariyayaashii ku geeriyooday iyaga oo shaqo dalkan waxu ah oo aan iyaduna sharciga ku xadgudbayn ku dhintay iyo heladoodii iyo caruurtoodii intii dhimatay waxaan leenahay allah u naxariisto qoysaskii iyo caruurtii qiimaha badnaa iyo ehelkii ay ka tageenna ilaahay samriga iimaan ha ka siiyo intii ku dhaawacantayna ilaahay ha caafiyo oo ismaaciil sheekh khaliifa ku jiro waxaanuna ballan qaadaynaa dowlad ahaan sidaa aan sheegay in aan inaanu cirib tirno xadgudubka xaqdarrada ah ee loo geysan karo wariye shaqa tobabaryaal saxaafad iyo xubno ka socday ururada bulshada rayidka ah ayaa ugu dambeynta ku baaqay in laga hortago tacdida wariyaasha soomaaliyeed maadaama ay ka shaqeeyaan marxalad adag ee waddanka u gelayo dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay in muddo kooban ay joojisa dagaalka ay kula jirta dagaalamayaasha al-shabaab cawil maxamed ciise nacde wasaaradda difaaca ee xukuumadda soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay sababta hakadka loo geliyey dagaalkii ciidamada dowladda ay al-shabaab kala soo horjeedeen ee ka soconayay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose wasiirka wasaaradda difaaca ee soomaaliya mudane amar dambe ayaa xaqiijiyey in hakad la geliyey dagaalkii al-shabaab lagula jiray sababo la xiriira fatahaadda iyo roobabka xooggan ee isbiirsaday ee ku dhiftay qaybo ka tirsan gobolada shabeellaha hoose shabeellaha dhexe iyo sidoo kale gobolka hiiraan wasiirka ayaa xusay in maalmaha soo aadan ay dowladdu qorsheynayso in howlgalkaas dagaal ay dib u bilowdo islamarkaana ay soo afjirto al-shabaabka ka dagaalamaya gobolka shabeellaha hoose
howlgallada waa dareensan tahay dalka waa midda hadda ilaahay ha u naxariistee dadba ay ku nafwaayeen fatahaadi iyo robo badan inay jiraan meelaha hadda oo oberathanka ugu adag ka socdayna waxay ahaayeen shabeellada hoos xaqiiqda meeshana robo badan waa ka da-een oo reformna yara waa dhacay waa tii taliyihii ii sheeg adiga bedel ka dhacay oo ii sheeg maxaa chief of staff iyo land force commander la keenay roobabkiina waa imaadeen laakiin abaabulkeena iyo dadaalkeena wax waaye waa meeshii operationadii waa soconayaan insha allahu tacaala weliba waxaan rajaynaynaa cadowga ummadda soomaaliyeed oo runtii dhiigooda banaystay in saan isku diyaarinay ama aan u diyaargaroobnay insha allah culeyskooda aan ka dulqaadi doono ummadda soomaaliyeed maalmihii lasoo dhaafay waxaa hakad la geliyey dhaqdhaqaaqyadii ciidamada dowladda ay ka wadeen gobolka shabeellaha hoose kuwaas oo wixii ka dambeeyey qabsashadii degmada awdhigle joojiyey dagaalka ay kula jireen al-shabaab dowladda ayaana lagu dhaliilayey in aynan ka dhabaynaynin howlgalkeeda dagaal ee gobolka shabeellaha hoose balse wasiirka difaaca ee soomaaliya ayaa ku tilmaamay sababa la xiriira gurmadka loo samaynayo dadka waxyeelladu ay soo gaartay ee fatahaadda iyo roobabku ay saameeyeen in loo hakiyey dagaalkaas ciidamada amniga jubbaland iyo kuwa xoogga dalka isgarabsanaya ayaa maanta howlgallo ka wada magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose jubbaland cabdimajiid cabaas aadan fantaastic ayaa warkan kismaayo ka soo diray ciidamada ammaanka ee maamulka jubbaland ayaa howlgallo ka wada xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada kismaayo waxaana howlgalladan ay ka dambeeyeen kadib markii xalay isgoyska balcad ee magaalada kismaayo lagu tuuray bam halkaa oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland oo halkaasi waardiyo ka hayey hase yeeshee laamaha amniga jubbaland oo aan la xidhiidhnay ayaana ilaa iyo haatan ka bixinin faahfaahin howlgalladaasi iyo sidoo kale cidda lagu soo qabqabtay waddooyinka dheer ee halbowlaha u ah magaalada kismaayo ayaa waxaa ka soconaya baaritaano kala duwan waxaana ay ciidamada gelayaan xaafadaha magaalada kismaayo iyagoo dadka weydinaya aqoonsi hase yeeshee ciidamada waxa ay sidoo kale baaritaano kala duwan ku samaynayaan gaadiidka kala duwan ee u kala goosha xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada kismaayo howlgalladan ayaa waxaa lagu soo qabtay dadyo fara badan kuwa oo lala xidhiirinayo in ay ku lug leeyihiin qarax bambaano oo xalay ka dhacay isgoyska balcad ee magaalada kismaayo maamulka somalilan ayaa sheegay inay ka hortageen socdaalkii madaxweyne puntland siciid cabdulle hadin uu ku tegey qaybo ka mida gobolka sanaaga ee somalilan hodan axmed cabdi mas-uuliyiinta maamulka puntland ee gobolka sanaag ayaa beeniyey war ka soo baxay saraakiisha ciidanka somalilan oo ahaa inay hor istaageen madaxweynaha puntland safar uu ku mareeyey gobolka sanaag kadib cabsi xoogan oo ka dhalatay dhaqdhaqaaq ciidanka somalilan ay ka sameynayeen gobolkaasi saraakiil ka tirsan ciidanka somalilan ayaa sheegay inay ka hortageen wafdiga madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ee socdaalka ku mareeyey deegaano ka tirsan gobolka sanaag islamarkaana ay ku qasbeen in uu dib ugu laabto gobolka bari ee puntland taliska ciidamada puntland ee gobolka sanaag ayaa sheegay in aysan jirin cid hor istaagtay wafdiga madaxweynaha puntland ee socdaalka ku tegayay degmada dahar kuwaasi oo markii ay dhammaysteen danihii ay u yimaadeen degmadaasi dib ugu laabtay gobolka bari taliyaha ciidanka booliiska degmada baran ee gobolka sanaag siciid cali cumar ayaa sheegay in maamulka somalilan uusan maamulin gobolka sanaag islamarkaana qaybtii ugu dambeysay ee ciidanka somalilan ee gobolka sanaag ay iskaga baxeen maamulkaasi islamarkaana ay ka mid noqdeen ciidanka puntland walaal arrintaa aada xiga tiri madaxweynuhu dee safarkiisa shaquu ku jiray dahar wuu soo gaadhay insha allahu tacaala halkana waa rajaynaynaa inuu yimaado wax dhibaato ayna dee kama jiraan waa dalkii madaxweynaha u ahaa intan aad hadda ii sheegtay oo tiri somaliland baa ka hadhadaysay arrintaas hogaanka madaxweynaha awr halkan dee somaliland shaqo kuma leh waa dil puntland wax u yaala iyo shaqo u taal midna ma jiro venezuelaha uun baa naga dhexeeya wax kaloo dee suukaa u jiraa ma jiraan way jirtaa arrintaasi dee dad markii hore xoogaa way jireen dee la yarshaqayn jiray iyaguna dee way fahmeen inaan dalkan somalilandna ahayn mardiiyana dee wixii ay wateen way fahmeen waayahay marka arrintaasi hadda waa arrin iska dhamaatay oo cid isweydiisaa ma jirto jilwaanta gobolka dee waa gobol puntland taliyaha ayaa baaq u diray ciidanka somalilan ee weli ku sugan deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka sanaag waxaana uu sheegay in ciidankaasi ay ku soo dhaweynayaan degmada baran haddii ay isi soo dhiibaanna ay heli doonaan xuquuq gaara waa isu soo dhiibay dhammaan ciidanku dalkiisa iyo dadkiisa loogu shaqaynaya waana puntland shaqadooda iyo hawlahoodayna wataa waa loo dejiyey oo ciidanku waaya dee saraakiil buu leeyahay madax buu leeyahay madaxweynuu leeyahay waaya waa ciidan qorshihiisu horena u degsanaa haddana qorshahooda nidaamsan u degaya anigu wadamada aaminsan hadda waxbaa ku haray laakiin haddii xabad xabadi jirto u malan maayo in wax ku hareen wayna nala soo xidhiidhaan haddii xabad xabad meelahaasi ayga jirto waana loo diyaar ciidanka soo wareegana inuu ka raysto mooyaane uma darsan waaya gaadiid baa la siiyey antaa la siiyey si fiican baa loo soo dhaweeyey dalkoodna dadkoodina waa u shaqaynayaan madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa dhowaan ku dhawaaqay puntland in ay la wareegtay guud ahaan gobolka sanaag hadalkaasi oo maamulka somalilan uu ku tilmaamay mid xiisad ka abuuraya gobolka sanaag oo labada maamul mid walba uu sheeganayo in uu maamulo gobolkaasi cabsi la xiriirta saansaanta duufaanta ku soo wajahan deegaanada maamulka puntland ayaa maanta laga dareemayaa xeebaha baargaale ee maamulka puntland mar kale cawl ciisaindhacade xeebaha gobolka bari ee maamul goboleedka puntland ayaa laga dareemaya cabsi ku aadan duufaanta dowladda federaalk soomaaliya ay ka digtay ee ku soo wajahaan xeebaha badda cas iyo qaybo ka mida badweynta hindiya ee aagga maamul goboleedka puntland mas-uuliyiinta maamulka baargal oo ka tirsan gobolka bari ayaa u sheegay in ay bilaabeen dadaallo lagu samata bixinaya dadkaas islamarkaana maanta la dareemaya saansaanta muujinaysa roobabka laga cabsi qabo in duufaantaas ay wadato siciid cawil dhuxul oo ah xogayaha maamulka baargal ayaa idaacadda simba ee magaalada muqdisho waxaa uu sheegay in ay ku howlan yihiin sidii dadka loo samata bixin lahaa islamarkaana ay dareemayaan inuu jiro culays xoogan oo ku aadan duufaanta laga digayey waa horta annaga waxaanu joognaa cirifkii badda raasacteed meeshii bad labada badood ku kala qaybsamaysay marka waxa weeye aad iyo aad baa dareenka xagga in xuriri jirto ama isbedel jiro jawiga waa isbedelan yahay cirku waa qubaar baddu waxa weeye waa kacsan tahay laakiin de ilaahay iidankii waxay noqonaysaa khayr waxaan doonayaa insha allah billahi kariim mar labaad inaan uga digo insha allah billahi kariim dadka reer baargaan iyo gebi ahaanba soomaalida meel kasta ay joogaaninba inay ka fogaadaaniin waxa weeye meelaha diiqabatiga xeebaha hindiya oo dhan waa iskooba mid weeye ilaa iyo raasacateel ilaa iyo raasakaboni baddu dhan waa iskooba dhadhan waana isku xiran tahay marka insha allah billahi kariim inay waxa weeye ka fogaadaaniin wax la yidhaahdo magaranaysa waxa weye meelaha biyoqabatiga meelaha xeebaha meelaha xeerta u dhow meelaha waxa weeye biyuisu yimaada meelaha tugaga ah sida dadka reer miyiga kaleto iyo marka cirku waa hadlan yahay dabaylo iyo roobna waxa weeye calaas roob baan qiyaasaynaa insha allah baduna waa kacsan tahay cirkuna waa jid kubaar baa jira waxba lama arko ma garata dowladda soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay dhowaan in roobab culus oo duufaan ay wadato ay ku soo wajahan yihiin deegaanada maamulada somalilan iyo puntland kuwaas oo laga cabsi qabo in xitaa ay soo gaaraan dhanka deegaanada bartamaha soomaaliya ee maamulka galmudug maamulka magaalada hobyo ee gobolka mudug ayaa lagu eedeeyay in lusideen doonyo lagu talagalay shacabka ku nool gudaha magaalada hobyo ee galmudug shacabka magaalada hobyo ee gobolka mudug ee galmudug ayaa ka camaraya masuqmaasuq baahsan oo ay wadaan mas-uuliyiinta degmada hobyo ee gobolka mudug ee galmudug shacabka ayaa sheegay maamulka degmada ay masuqmaasuqeen doonyan lagu talagalay shacabka deegaankaas inay ku shaqaystaan taasoo ugu talagashay mid ka mid ah hay-adaha qaramada midoobey ee ka howlgala soomaaliya cali aadan cabdi oo ka mid a waxgaradka magaalada hobyo ee gobolka mudug ee galmudug oo la hadla raadiya hadaado ayaa sheegay in maamulka degmada ay lunsideen doonya lagu talagalay dadkii halkaas ku noolaa islamarkaasna hadda ay islamarkaasna hadda ay ku samaystaan danuunta gaarka ayna uga xamaashaan xeebta magaalada hoobiya ee gobolka mudug ee galmudug isagoo sii hadlayay ayuu tilmaamay in shacabka looga baahan yahay inay ka qabtaan masuqmaasuqan ka jira deegaanka islamarkaasna shacabka ay soo baxaan si looga horto masuqmaasuq markasta uu sameynaya maamulka degmada hoobiya ee gobolka mudug ee galmudug dowladda federaalka beesha caalamka iyo galmudug ayaa ka codsaday in wax laga qabto masuqmaasuq uu sameynaya maamulka degmada hoobiya ee gobolka mudug wuxuuna sheegay in haddii aan wax laga qaban ay sii socon doonto masuqmaasuqa uu geysanayo maamulka degmada hobyo ee gobolka mudug ee galmudug waa dacwooday dadku waa meel geedkaana xageeya inta badan mala garanayaanba waxaanba dad yaraa ku baraarugsan oo waxaa isfahmaya waa toban jeer ba mar kaliya maaha talaagada mar soo dhiibtay iyo matooro mar waxay soo dhiibtay dooniya hataa la soo dhiibaa laleeyahay mar dhowr meeloodoo tuulaa laga iibshay maahna qaarna madaxda haysato ragga meesha mas-uuliyadda iyo degmada oo dabaneeya meelahaasi ay ka shaqaysay gebigoodba aan ma shaqaynba sida loo magacaabay raggaasa guryaha la geystaa gurya guryahooda yaalyaalin ayagoo kala nuuc nuuc ah talaagadaha iyo matooradii shabaabaha marka iyagaa badnaday qaarkood ahaan jira kuwaas qurbaa ka yimid maana marka dowya shaqaynaya iyo talaagado shaqaynaya dad iskaleyahaa inta lasoo sawiray dad shamaaga tulaya oo caadi u shaqaysanaya dad usoo sawiray waxaasan dayactirnay tiraahdaa marka meeshaan sow waa baasatay dad aad u leebaalki waxa weye qaramada midoobay dadka wakiilada ahoo kii maamulka wey kii maamulka wey oo maamulkii amni lamaba dhisinoo saldhigiina ma dhisna meeshaan galmudugtiina ma shaqayn de cid kale maamulkiina markii hore waxaa baxay xoogaada ay cusbaayeenna wax ma qaban kadibkeedna waxa weeye waxay yidhaahdeen dacdinaan kama dambayso shacabka ku nool magaalada hobyo ee gobolka mudug ayaa mar kasta waxay ka cawdaan masuqmaasuq ay sheegaan inay geysanayaan mas-uuliyiinta degmada hobyo ee gobolka mudug mana jirto waxwaro ka soo baxay maamulka degmada oo ku aadan eedda dadka shacabka ah ee ku nool hobyo ay u jeedinayaan mas-uuliyiinteeda taasoo la sheegay in markaas ay lansudaan qalabka hay-adaha ay geeyaan magaalada hobyo ee gobolka mudug ee galmudug dhowaan waxaa magaalada ka dhacay banaanbax laga soo horjeeda maamulkaasi iyo masuqmaasuq la sheegay in kaarar hay-ad ay geysay deegaankaasi ay masuqmaasuqeen islamarkaasna aysan shacabkaasi kala hadlin qarax khasaare geysta ayaa dashacaba maanta waxaa lagula eegtay degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose mar kale cawal ciseen dhacde wararka ka imaanaya degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose ayaa kusoo warramaya in qarax khasaare geysta lala eegtay dad shacab ah oo ku sugnaa degmada qoryooley gaar ahaan goob xilligaas ay ka socotay diiwaangelinta dadka barakacayaasha ah ee degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose qaraxaan oo ahaa nuuca gacanta laga hago oo lagu soo xiray bacamadow ayaa la dhex dhigay dadkii barakacayaasha ahaa ee la diiwaan gelinayay kuwaasoo iskugu jiray dumar iyo carruur goobta xilligaas waxaa shaqada hayay howlwadeenno ka tirsan maamulka degmada qoryooley iyo sidoo kale ciidanka amniga ee degmada mana jirin wax khasaare ah oo soo gaaray mas-uuliyiinta maamulka iyo sidoo kale ciidanka amniga sida uu noo xaqiijiyey guddoomiye ku-xigeenka degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose cabdi axmedow oo sheegay in ay aada uga xun yihiin dhibaatada soo gaartay dadka shacabka ay u baahnaa in loo gargaaro balse qaraxa lala egtay bismillaahi raxmaan raxiim saaka markay afar saac ahayd waxaa degmada qoryooley ka dhacay goobo ma aragtay shacabka looga daryeelayo oo barnaamijkii faaw abuurkii iyo ma aragtay diiwaangelintii registrationkii oo ka socdo qeybo oo ma aragtay xarumaha oo dowladda ee maamulka ugu dhow oo looga shaqaynaya aan nimankii qaraha ay soo dhexgeliyaan ma garan waayahay marka khasaare maxaa ka dhashay lix qofoodaa ku dhaabacantay dhaabacooda halis ah oo shacab ah askartiina alxamdulilah iyo maamulkiina waa seef wax dhibaato ah ma gaarin nagarqabayaasha shacabkaas dhibkaas ay u geysteen ilaahayna ma aragtay guul ma siinaayo saas bay wax u dhiceen walaal nin reer qoryooley annaga shacabkayna iyo alxamdulilah maamulkii dowladeedba waa isku xiran yihiin dad hadday raalli ay ka yihiin inay maamulkooda khiyaameeyaan ama wax hadday ahaan lahayn xilligan lasu soo gaari malaheen qoryooley reer qoryooley shacabkooda dad wanaagsan waay dad waxaas laga filanayana ma aha nimankii dhawarqabayaasha abacmadow inay wax soo geliyeen ay meesha ay soo dhigaan ma garad maamulka degmada qoryooley ayaa sheegay in al-shabaab ay ka dambeeyeen qaraxaas islamarkaana si ulakaca loo weeraray dadka shacabka ahaa ee xilligaasi safka dheer ugu jiray in la diiwaan geliyo islamarkaana taa beddelkeeda ay helaan mucaawino ama gargaar maadaama ay yihiin dadka saamaynta ay ku yeelatay colaada muddo ka jirta gobolka shabeellaha hoose warkii duhura kala socotaan raadiyaha xadada ogaantaas tan ee kulan dambe duhur wanaagsan